الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جني الفقه المنهجي siiba waxaynu ku jirnay waxyaalihii hordhaca u noqonayey guurka iyo xidhiddiisa xukmu listishaara fii khaatibin ow makhtuuba waa xukunka uu leeyahay tashi qof lagala tashado qof doonaya haweenay inuu guursado ama haweenay makhduubaahoo la doonaya in la guursado xukunka in cid kale lagala tashado iyo waxa uu yeelayo qofka lala tashaday ayay halkan culimmadu inooga hadlayaan xukmulistishaara xukunka uu leeyahay la tashiga cid lagala tashada fii khaatibin mid doonaya gabadh inuu guursado aw makhduubatin ama gabadhii la guursanayey man istushiira qofka lagala tashado fii khaatibin qof gabadh doonaya aw makhduubatin ama gabadh la doonaya in la guursado wajaba calayhi qofkaa lala tashaday waxaa ku waajiba an yadkura inuu sheego min alcuyuubi waalmasaawii ceebaha iyo xumaanyaalaha maa wax inuu sheega ayaa waajib ku ah yacrifu uu garanayo uu og yahay uu qofkaa ku og yahay bisidqin inuu si runnima ay ku jirto u sheego liyuxdara si looga digtoonaado wadaalikaasina badlan linasiixa waa bixin iyo dhiibid nasiixada ay dadka muslimiinta ahi isku leeyihiin walaa yucaddu daalika kaana lagu tirin maayo ceebaha iyo waxkasheegga min alkiiba almuxarama qiibadii iyo xantii la xaaraantinimeeyeyna lagu tirin maayo haadaakaa sheegiddaasina waxa weeye ceebaha la sheegayaa ida xtuwija marka loo baahdo ilaa dikri lcuyuubi ceeba sheegidood ama ida indafaca haddii qofkii taladoonkaa uu ku reebtoomayuu ku joogsanayo biduuni dikri daalika kaa iyadoon la sheegin ka qowlihi masalan odhaahdiisa oo kale hada laa yasluxu laka kani kuuma habboona laa yasluxu laki haddii haweeney la hadlaya kani kuuma habboona aw haadihi tanid laa tasluxu laka kuuma habboona wajaba aliqtisaaru waxaa waajiba in lagu gaabsado calaa daalika arrintaa in lagu gaabsadoon waxba ceeba iyo wax sheegsheegaan looban bixin ayaa waajiba waxay leeyihiin culimmadu qofka lagala tashado nin doonaya haweenay inuu guursado ama haweenay la doonaya in la guursado qofkii lagala tashado waxaa qofkaa lala tashaday waajib ku ah inuu ka sheego qofkaa lagala tashaday wixii ceeba iyo xumaan uu ku og yahay ee uu garanayuu la socdo inuu si run ah oo yacnii aan wax beena iyo wax ka badbadini middaba aanay ku jirin waa inuu sheego si markaa qofkaa dee la tashaday ilaa almustashaaru mu'taman baa la yidhi qofka markaa lala tashay waa qof la aaminay si qofkaa markaa looga digtoonaado haddii xumaanta ay ceebaha leeyahay arrintaana wuxuu samaynayaa nasiixadii ay isku lahaayeen dadka muslimiinta ay bixinteeda iyo dhiibiddiisa waxka sheeggaa uu qofka ka sheegaya ceebihiisa iyo xumaanyaalihiisa uu ka sheegayaana qiibadii iyo xantii muxaramada ahayd ee la xaaraantinimeeyey ka mid noqon mayso ilaa inxantu waxay ahayd inaad walaalkaa ku sheegto wuxuu nacayo tani markaa waa xan ay shareecadu ay bannaysay waxay leeyihin culimmadu marka uu sheegayo ceebaha iyo xumaanyaalaha wixii uu ka garanayo waxa weeye marka loo baahdo ee qofkan la tashanaya u baahdo in far waaweyn wax loogu qoro oo loo sheego la yidhaha kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaas ayuu ku xunya ama ay ku xuntay in la yidhaahdo laakiin haddii uu qofku aanu taa u baahnayn ee uu qofku ku joogsanayaba intaa wax ka hooseeya iyo iyadoon wax ceebaa la sheegin masalan wuxuu ku joogsanayaaba haweenaydii in la yidhaahdo daa ninkaa iska daa kuuma habboone intaasay kaga joogsanaysaa ninkii wuxuu ku joogsanayaa war gabadhaasi kuuma habboone iska daa intaa haddii uu qofkii ku joogsanayo inaad markaa tidhaahdo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasuu yahay kuma bannaana ee marka aanu qofkii intaa ku joogsanaynin ninkaa iska daa iyo haweenadaa iska daa haddaanu ku joogsanaynin ayay waajib kugu noqonaysaa inaad sheegto wixii aad ku ogey oo aad tidhaahdo ninkani nin diinta ku wanaagsan maaha nin dhowrsoon ma aha nin akhlaaqi iyo dhaqan wanaagsanna ma aha haweenaydu haweenay dhowrsoon ma aha haweenay markaa kululoo dabeecad xun weeye yacni waxyaalaha noocaasuu ku ogyahay ayuu sheegayaa waana inay run ahaataa oo wuxuu qofka markaa ku garanaya waa inay tahay haddii aanu markaa qofkaba garanaynin dee waa inuu yidhahdaa qofka anugu ma garanayo wixii aan ka sheegaaba waa been waa inuu yidhaahdaa waxa uu ka sheegayaana hadduu wax ka garanayo waa inuu wax runa yahay waana inay arrintaasi kaa tahay nasiixa ee waa inaanay aargoosi aad qofkan ka aargoosanayso iyo ku xumayn aad ku xumaynayso midnaba waa inaanay ahayn wa daliilu hada alxukm xukunkaa daliilkiisuna waxa weeye xadiidu faatima bintu qays haweeneyda faatima bintu qays radia allahu canha cinda muslim watirmidi annaha qaalat lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa waxay ku tidhi ina mucaawiyata bna abi sufyaan saxaabiga mucaya mucaawiyata bna abi sufyaan wa abaa jahm ninka abaa jahmi la yidhaahdaa khatabaani rasuul alla way i dooneen labadaa nin ayaa i doonay oo markaa inaanay isogayn baa dhici karta waxaa dhici karta inaan dee ama ay isu oggolaadeenba ama midkoodnaba aan dee jawaab oggolaansho aan la siinin sidaasay markaa isugu soo galeen halkaa lafteeda waxaynu ka arki karnaa haweenaydii laba nin ama saddex iyo afar dee inay ku kulmi karaanoo ay u jawaabi karto ay kala xudhan karto ay kala doonan karto fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dabeed macnaha waxay leedahay labadaa nin ayaa i doonay labadaa nin igala talay rasuul allow fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi amaa abuljahm ninka abujahmin la yidhaha falaa yadacu alcasa can caatiqihi ninkaasi ushaba degta kama dhigo usha degta kama dhigo tan macnaheeda waxay culimmadu yidhaahdeen waa nin safar badan oo cagta laga gujiyey oo aan sal lahayn oon meel fadhiisanaynin kaa markaa waad ku cidlaysan ama falaa yadacu alcasa can caatiqihi sida ay riwaayada kale tilmaamayso fadaraabun linnisaa waa nin kelmad hadday isweydaartama qow kaaga siinayo weeye ushaasuu degtaa ku siyaa kelmad hadday isweydaarsataanba waa ku haysataa lafahaaga yuu ku cawarin weeye kaasi markaa wa amaa mucaawiya mucaawiya miyaa fa sucluukun laa maala lahu ninkaasi isagu waa caydh wuxuu haystaa ma jirto kaana waad ku agbaktiye iska daa buuli ankixii usaamata bnu zayd labadaaba intaad iska daysa anigu waxaan kugula talinayaa inaad usaamata bnu zayd waa ninkuu nebigu jeclaa ee kii uu jeclaana uu dhalay kaa guursa buuhi fa karihatu way nacday ninkaa nebigu sala allahu calayh wasalam u tilmaamay way nacday waayo gabadh qurayshyada bay ahayd oo dee markaa quraysh markaa ka dhalatay oo nebi maxamed sala allah alay sl ay isku qolan yihiin dee ninkana usaamana nin mawlo ah oo addoon ahaan jiray oo markaa la iibsaday oo nebiga sala allahu alay slam si addoonnimo ku soo galay oo uu xoreeyey kii u dhalay buu ahaa markaa mawla min almawaali buu ahaa markaa waa nacday markii hore uma qaala wuxu uhi ankixii usaama na ninkaa usaamo guursa buu ihi fa nakaxathu dabeetana way guursatay fa jacala allahu fiihi khayraa ilaahay khayr ayuu haweenaydii u geliyey usaamo ninkii ay usaamay guursatay waqtabadtu waxaanay tidhi markaa waqtabadtu haddii la yidhahdo waqtubitat iyo waqtabadtu ayay ayaa aya ayaa laba kala ah oo ay labadaba dabdiyeen muxadisiintu waqtabad waqtabadtu haddii la yidhaahdo bimacnaa waan ku farxay oo yacnii farax iyo rayrayn ayaan ku gaadhay waqtubidat haddii la yidhaahdana waa lagu kantay oo waa lagu majeertay oo dumarkii kale oo dhan ayaa haweenadaa khayrka iyo wanaagay ka heshay ku majeertay oo ku gantayna waa layimi halkaa waxaynu ka garanaynaa sida saxiixa kafaa'ada iyo isuqalanka labada qof ee isguursanaya inay xagga diinta iyo akhlaaqda tahay ee aanay xag nasab iyo dhalasho iyo waxa aanay shaqo ku lahayn waayo gabadhii qurayshyadda ahayd ayaa ninkaa mawlaha ah ee addoonkaa la xoreeyay u dhalay ayaa guursaday cardulweliyi weligu inuu u bandhigo muwalliyatahu gabadha weliga u yahay ama inantiisii ha ahaato ama walaashii ha ahaato ama gabadh kaloo dee adeer u yahay hatee gabadhii ama inantii uu weliga u ahaa inuu u bandhigo calaa dawi salaaxi ragga wanaagga iyo wataqwa cabse ilaahay u saaxiibkaa inuu u bandhigo oo idhaahda inantayda ayaan inku siinayaa hebelow walaashay baan ku siinaya qofuu wanaag iyo cabsi ilaahay ku arkayo wa yusanu liwaliyilmar'a waxaa loo sunneeyaa weliga haweenayda allatii haweenaasoo yarqabu uu jecel yahay fii taswiijiha guurinteeda an yacrida zawaajaha inuu guurkeeda u bandhigo calaa ahli salaaxi wanaagga dadka u saaxiibka wataqwa iyo ilaahay cabsidiisa ta'asiyan isagoo ku dayanaya bimaa facala shucaybu calayhi asalaatu wassalaam wixii uu sameeyey nebiyullaahi shucayb maca muusaa sala allahu calay wasalam muusela jirgiisa xiina wakhtigii carada uu shucayb bandhigay binta wiinantiisa calayhi calaa muusaa muuse markuu bandhigay limaa curifa ama lamaa curifa markii la ogaa limaa kii curifa la ogaaday buu ku bandhigay ama lamaa wakhtigii ayuu u bandhigay curifa la ogaaday muuse min amaanatihi ammaanada muuse leeyahay wacifaafihi iyo wacifaafihi iyo dhowrsoonidiisa markii la ogaaday ayuu markaa u bandhigay qaala tacaala ilaahay wuxu uhi xaggeen qisatahumaa isagoo qisadooda inooga xikaayoonaya ama inooga warramaya qaalat ixdaahumaa labadii hablood ee nebi shucayb midkood waxay tidhi yaa abatri aabboy ista'jirhu ninkan ajiir iyo shaqaale inooga dhig maxaa yeelay inna khayra man mid iyo qof iyo nin waxa ugu khayr badan ista'jarta aada kiraysatooda ajiir iyo shaqaale ka dhigato alqawiyu kaa qawiga ah ee xoogga iyo awoodda leh alamiinu ee aaminka ah ayaa ugu wanaagsan qof shaqo iyo shaqaalo laga dhigto shaqo loo diro shaqaalo laga dhigto qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi shucayb dabeed isagoo taladii inanta qaadanaya innii uriiddu anigu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kuu guuriyo muusow ixdabnataya haatayni labadaydan hablood middood inaan kuu guuriyo ayaan doonayaa markaa dee ballanqaad bay ahayd marka caqdiga iyo meherka la samaynayo shuruudda waxaa ka mid ah an takuuna zawja mucayana inay mid la caddeeyo heblaaya ama tanaan kuu guuriye middood baan kuu guurinayaa xagga marka caqdiga la samaynayo ma bannaana laakiin iminka waa cardi iyo bandhigi caqdigii maaha alaanta ajuranii waxaan kugu guurinayaa inaad ajiir iyo shaqaale ii noqoto hamaaniya xijajin siddeed sannadood fa in atmamta haddaad dhammaystirto casharan toban fa min cindika agtaaday tobankaas dhammaystirkoodaasi ka ahaaday wamaa uriidu dooni mayaanu shuqa calayka inaan ku dhibana ma doonayo satajidunii waxaanad heli doontaa in shaa allahu ilaahay hadduu doono min asaalixiina dadka wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan ee si fiican kuula dhaqmeen ku dhibin inaan ka mid noqdo qaala muuse wuxu uhi daalika kaas ayaa baynii wa baynaka aniga iyo adiga kaasaa inoo dhexeeya ayama alajalayni labada muddatoodii qadaytu aan gudeen dhammaystiro falaa cudwaana calaya waxaad gudubi korkayga ma ahaanin wallaahu ilaahayna calaa maa naquulu waxa aan leenahay wakiilun isaga ayaa markaa markhaati ka ah isaga ayaa wakiilahoo inoo dhexeeya waxay leeyihin culimmadu waxaa loo deliishanayaa inuu weligu inantiisa ama gabadha uu weliga u yahay inuu u bandhiga dadka wanaagga iyo cabsida u saaxiibka qisadaa dhex martay nebiyullaahi muuse iyo shucayb nebiyullaahi muuse markii uu fircoon ka soo cararay sida aayaadka horeba ay tilmaamayeen waxa uu yimi madyan meel ceel biyo laga cabbayo dabeetana wuxuu u yimi dadkii kaloo xoolahoodii waraabsanaya laba hablood oo ka sokeeyana ay xoolahoodii celinayaan oy biyaha ka celinayaanoo aanay waraabsanaynin dabeetana waxay ku yidhi maxaa idinku dhacay waxay yidhaahdeen annagu dee dumar baanu nahayoo raggaa ma celiidhyan karayno xoolaha iyaga halkeanaanu ku celinnaa inta ay nimankaasi ka fulayaan markay fulaanay ka baxaan baanu waraabinnaa aabbaha iyo shaqada noo qaban lahaana waa oday weyn oo gaboobay bay yidhaahdeen dabeetana nebiyullaahi muuse adhigii ayuu u waraabiyey raggii intuu la dhex galay ayuu weliba waxay tilmaameen mufasiriintu dhagax weynoo meesha yaalla intuu keligii ka qaado toban nin qaadi jireen ayuu u waraabiyey hablihii dabeetana adhigoodii bay kaxayseen ma dabagelin oo hadiyo goodee dumar laba hablood oo keligood soconaya oo weliba baahi ay hayso oo cid gacan siisa u baahan waa meelaha markaa dee ciddii xumi dumarka ay kaga faa'iidaysaan intuu ilaahay dartii ugu waraabiyey ayuu dabeetana geed hoostii iska tegay ayaguna waxay kaxaysteen xoolahoodii xilligan xilligii ay noqon jireen ahayn bay u tegeen aabbahood oo maanta xilli horeaad timaadeenoo xilligii aad soo noqon jirtaana maxaa idinku dhacay qisadii bay sheegeenoo waxay dhahaan nin cajiiba ayaanu meesha ku aragnay oo xooggiisa adyaabisoo toban nin u dhigma dhagaxii keligii buu qaaday xoolii waa noo waraabiyey juuq nooma odhannin oo nama dabageline geed buu iska fadhiisto qofka qiimaha leh ayaan soo aragnay bay yidhaahdeen dabeetana u yeedha buu yidhi mid buu markaa u soo diray waxay tidhi aabbahay baa kuu yeedhayaa si uma iyadoo weliba inantaasi xishood calastixyaaba ilaasha iyadoo xishoonaysa oo wejigeeda qarinaysa ayay u timi aabbahay baa kuu yeedhayaa liyajziyaka ajra maa saqayta lana waraabintii aad noo waraabisay mushqaayadeeda siduu kuu siiyo sidii buu dabeetana ugu yimi markuu qisadiisiiyo wixii uga warramay ayuu yihi najawta min alqowmi aldaalimiin ha warwarin markaa qoladii daalimiinta ahayd waa ad ka badbaaddo ilaahay baa kaa soo badbaadiyey ilaa nebi buu ahaayo markaa kutubihii hore ayuu wax ka hayey markaasay dabeetana inantani tidhi aaboy ninkan inoo kireeyo ajiir inooga inoo shaqeeyo xoolaa inoo raaco wax inoo qabtaa waayo bay tidhi qof aad shaqo u dirato waxa ugu wanaagsan qofka qawiga ah ee awoodda leh ee amiinka ah ee aaminkana ah quwadiisiiyo ammaanadiisiiba waay tijaabisoo way soo aragtay asaalatana islaamku marka qofka xil loo dhiibayo waa inuu awoodu leeyahay awood jidheed mid caqliyeed mid aqooneed intaba waa inuu leeyahay waana inuu ammaanana leeyahay labadaa qodob baa muhiima innii xafiidun caliim innii qawiyun xafiid yacni siduu nabiyullahi yuusufba tilmaamayuu lahaa aqoon baanu leeyahay dhaqaalaha waanan ilaalinaya tuug falataysanaya ma ihi marka muxuu le qaala cifriitu min aljani ana atiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wa innii calayhi laqawiyun amiin carshigaasoo qaadidiisa yacni qawi baan ku ahay amiinna waan ahayoo nin fadhataysanaya wax ka gurguranaya ma yihii sideedaan ku keenaya shaqo waxa qof loogu dhiibaa waa taa waxaa aqoon buu leeyahy karti buu leeyahy wuu ka soo baxayaa iyo waa qof aamina haddii aanu aqoon u lahayn ka ugu wanaagsan ba ahaadee wuu fasaadinayaa hadduu aqoon kasta leeyahu tuug yahayna waxba hagaajin maayo innagana waxaynu markaa soomaalidu waxay tidhi kay adhiga kala quusatay geela u dirtaa innaguna midaan aqoonu lahayn oo aan ammaano lahayn ayaynu meel walba u dirannay dabeetana wanaag iyo waxqabad baynu ka sugayna dee miyaad ka helaysaa dacar iyo uruun baan macaan ugu dudaya buhi xaajaada dacar ayaan leey maxay u macaanaan weyday iyo qambool baan leey maxay u macaanaan weyday miyay kuu macaanaanaysaa dabeed wuxuu idhi nabiyullaahi shucayb waxaan doonayaa inaan kuu guuriyo labadaydan hablood midkood si aad siddeed sannadood aad iigu shaqayso xoola aad igu raacdo shaqadaan u baanay aad ii qabato markaa meherkeedii baa kaas ahaa baa layidho shareecadoodu ay ku bannaanayd iyo maya ee tani waxa weeye waa heshiis kalay wada galeen une dee meherku isagu wuu ka baxsanaana waa layidhi haddaad toban dhammaystirtana xaggaa wuu ka ahaaday mana doonaya inaan ku dhibo insha allahuna kuwa wanaagsan ee si wanaagsan kula dhaqmaan ka mid noqon doona isna wuxuu yidhi kaas ayaa inoo dhexeeya labada muddo koodii siddeedda iyo tobanka aan dhammaystirana wax xadgudubay aniga korkayga ma saareen anaa doortay haddaan dhammaystiro waxa aan odhanaynana ilaahay baa markhaati ka abuuli nina waxay ka qaateen culimmadu marka shaqo la gelayo ee ay markaa qof yacni shaqaale ah iyo qof markaa qofkii shaqadan iyo hawshan laha la gelayo waa in caqdi iyo heshiis markhaatigiisiiyo qoraalkiisana waa la kala galaa oo ay ku caddahay muddadiisu oo ay ku caddahay mushqaadidiisu oo ay ku caddahay waxa la qabanaya hadhowta markaa isqabad ma imanaya haddii la isqabtana sahal baa loo kala baxaya laakiin haddii la isgala uun hadhowta marka la isqabtana wax lagu kala baxa la heli maayo wa ta'asiyan iyo aydan isagoo ku dayanaya bimaa facala cumar bnu khadaab radia allahu canhu cumar bn khadaab wuxuu sameeyey cindamaa carada ibnatahu xafsa markuu inandiisii xafsa u bandhigay radia allahu canha ilaahay ka raalli aday calaa cuhmaana cuhmaan buu u bandhigay uma calaa abi bakar buu udhigay u bandhigay wa tasawajaha anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa guursaday waxaa kaloo iyadana lagu dayanayaa oo daliilu ah inandii xabsa ee cumar bnu khadaab u dhalay markay agoomowday ayuu cuhmaan u bandhigay cuhmaan wuxuu yihi waxaa ii soo baxday iminka inaanan guur u diyaar ahayn abubakar buu dabeedna u bandhigay abubakar wuu ka anbusay waxba hadal kuma soo celinin marka abubakar wuu u cadhooday cumar ilaa cuhmaan markiiba wuu u jawaabay kadib baa nebigu sala allahu calayhi wasalam soo doonay dabeedna waxa dhacday markii nebigu soo doonay xabsa ee la siiyey ayuu abubakar cumar la hadloo wuxuu hi le dad isgaranaya bay ahaayeene waxaa laga yaabaa markii aan kuu jawaabi waayayd inanta ii soo bandhigtay inaad ii cadhootay baa laga yaabaa laakiin waxaan ogaa in nebigu sala allahu alay slm damacsan yahay oo uu haweenedaas soo qaaday baan ogaa waxaanan mana ihi mid faafinaya sirta rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam arrin rasuulka sal sira uba u ahayd marka mar hadday siru ahayd dee inaan sheegan ku idhahdo rasuulkaa doonaya oo anigu saasaan uga gaabsanaya way ila noqon weyday saas daraaddeed baan kaaga aamusay ogow wax kale inaanay jirin buuli qofka muslimka ahina inuu sir yeesho ayaa laga maarmaana hadduu shaqaale yahay hadduu markaa wax kale oo sira markaasuu hayo inuu saaxibu sir noqdo oo sirta ummadda iyo waxa lagu le waa ammaanaday ka mid tahay inuu sir yeesho ayaa laga maarmaana sunanu lkhudba khudbada sunanu lkhidba khidbada iyo doonidda sunnayaasheeda wa yustaxabu waxaa loo sunneeyaa lilkhaadibi kii khaadibka ah ee gabadha doonayay oo wakiilihi ama wakiilkiisa waxaa loo sunneeyaa taqdiimu khudbatin khudba iyo lagjar iyo hadal inuu jeediyo bidamilkhayweyne qabla alkhidba doonidda ka hor khudbana waa hadalka la akhriyayo in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinu la odhanayo khidbaduna waa dooniddu markaa waa khudba iyo khidba waa bidami lkhaa'i iyo bikasri lkhaa'i weeye taqdiimu khudbatin inuu khaadibka ama wakiilkiisu hore mariyo bidami lkhaa'i qabla alkhidba bikasri lkhaa'i ayaa la sunneeya iyo wa qabla alcaqdiba caqdiga ka horba waa laba khudbadood midi waa marka hore ee inaba iminka dee markay dhallinyaradu heshiiso waxaynu samaynaa dee weligii baa loo tagaa oo la yidhaahdaa inantaasaanu idinka doonaynaa taasi waa khidbadii midina waa caqdigii oo markan meherka la samaynayo weydiinsigu uu dhacayo ee markaa dee uu aqbalayo ama hadduu ijaabku horreeyo ama uu aqbalayo ama uu ijaabka markaa horraysiiyo midina waa taa yabda'uhaa wuxuu ku bilaabaya bixamdi illaahi wasalaati cala nabiy sala allahu calayh wasalam ilaahay mahadindiisa iyo ku salliga nebiga waa lixadiidi kullu amrin amar iyo arrin kasta oo diibaanin sha'ni iyo arrin weyn u saaxiiba hooleh oo laa yubda'u fiih bilxamdi lilah ilaahay mahadintiisa aan lagu bilaabini fa huwa abtaru mid daba go-anoo dabago'os ah weeye arrin kasta oo dee weyn oo qiimo leh marka la bilaabayo waa in ilaahay mahadiisa ku salliga nabiga sala allahu alay slam lagu bilaabaa kadibna muraadkii iyo ujeeddadii lalahaa la sheegaa uma yuusii markuu xamdigaa iyo salaaddaa uu yidhahdo yuusii wuxuu dardaarmaya bitaqwa allahi caza wajal ilaahay cabsidiisa uma yudhiru wuxuu muujinayaa raqabatahu jacaylkiisaoo fa yaquulu wuxuu odhanayaa ji'tukum waxaan idin waan idiin imi khaadiban kariimatakum anigoo inantiina doonaya ayaan idin imi warhaya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam falnataqi llaha yani intuu saa yidhaahdo ayaa wuxuu odhanaya waxaan idinku imi inantiina ayaan doonaya ama waxaanu idinku nimi inantaasaanu idinka doonaynaa inankaasaanu doonaynaa waa khidbadii wa yustaxabu aydan waxaa loo sunneeya liweliyilmakhduuba gabadhan makhduubadee la doonaya weligeedana waxaa loo sunneeya an yakhduba inay isru khudbad akhriyo wayaquulu wuxuu odhanaya bacda xamdillaahi ilaahay mahaddiisa dabadii wasalaati wasalaami cala nebiyi waaalihi intuu ku salleeyey uu salaamay nebiga iyo aalkiisii waalwasiyati bitaqwa allahi caza wajal ilaahay cabsidiisana u dardaarmay laysa bimarguubin canka arrinku maaha mid lagu nici yacni midaanu ogol lahay weeyaane mid la nacay matiid buu odhan waalkhudbatu haddaba khudbadda qabla alcaqdi caqdiga ka horraysa ayaa aakadu ka adag min alkhudbati qabla alkhidba khudbadda ka horraysa caqdiga dee weliga ama wakiilkiisu uu markaa khudbaynayo ayaa ka adag khudbada khidbada ka horraysa doonida ka horraysa waa liwuruudi daalika can isalafi saalix radia allahu canhum salafuna saalix saxaabadii iyo taabiciintii bay ka sugnaatay waqad tabaraka ala'imatu radia allahu canhum waxay barakaysteen bimaa ruwiya can ibni mascuudin radia allahu canhu waxaa cabdillahi bn mascuud laga wariyey mowquufan waa marfuucan isagoo mowquuf oo isaga ku taagan oo aan dhaafsiisanayn wa marfuucan iyo isagoo nebi moxamed sala allah alay slam loo kor yeelayba qaala wuxu uhi idaa araada axadukum midkiin markuu doono an yakhduba inuu khudba u akhriyo lixaajatin xaaje iyo baahi min nikaaxin wagayrihi guur iyo wixii lamida falyaqul ha yidhaahdo ina alxamda lilaah mahadi ilaahay bay u sugnaatay naxmaduhu isaga ayaan mahadinaynaa wanastaciinuhu ilaahay baan kaalma weydiisanaynaa wanastakfiruhu dembi dhaaf baan weydiisanaynaa wanacuudu billaahi waxaan ka magananaa min shuruuri anfusina nafa iyaga shararkooda iyo wasayaati acmaalina acmaashayada xumaanteeda man yahdi illaahu ka ilaahay hanuuniyo falaa mudila lahu cid lumin kartaa ma jirto waman yudlil ka ilaahay lumiyana falaa haadiya lahu cid hanuunin kartaa ma jirto waashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qiraya alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane waxdaw xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu wehelna uma sugnaanin wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan nebi moxameda cabduhu wa rasuuluhu inuu addoonkiisii iyo rasuulkiisii iyo ergeygiisii inuu yahay ayaan qirayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nebi rumeeyow itaquu llaha ilaahay ka baqda xaqa tuqaatihi cabsidiisa dhabta ah ilaahay ka cabsada oo in la adeeco oon la caasiina in la xuso oo aan la ilaawina in loo mahadnaqo oo aan laga gaaloobina ayadoo fattaquu llaha ma sadactum na ay ka daba timi intaa awoodaan ilaahay ka cabsada walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun hana dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane dee qofku isuma haya dhibashada taa macnaheedu waxa weeye islaamnimada ku sugnow oo qaniinsanow ilaa aad kaga dhimatid leannu qofku wuxuu ku sugan yahay unbuu ku dhimanayaa yaa ayuha nnaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada aladii aliya khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxidatin nafgeliya oo nebiyullaahi aadama wa khalaqa minhaa nafdaa keliyana zawjaha lamaanaheedii waxaa waa ka abuuray wa baha minhumaa dabeetana ka tafiiray ee ka firdhiyey ee ka sii daayey minhumaa labadooda rijaalan kaiiran rag fara badan iyo wa nisaa'an macnaa kaiira iyo dumar fara badanba waataquu llaaha ilaahay ka cabsada aladii allaha tasaa'aluuna bihi aa wax isku weydiisanaysaane as'aluka bilah ilahay baan waxaa ku weydiisanaya odhanaysaan waalarxaama waataquu larxaama qaraabadiinnana ka cabsada inaad goysaan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaykum korina raqiibaa mid dhowri oo idinla socda ayuu ilaahay ahaadee yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ahliya nubrow itaquu llaha ilaahay ka cabsada wa quuluu waxaad tidhaahdaan qowlan sadiida qowl sawaabahoo toosanoo xaqa waafaqsan dhaha yuslix lakum acmaalakum ilaahay acmaashiinna wuu idiin wanaajin bimacnaa wuu idinka aqbali wayakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinnana wuu idiin dhaafi doonaa waman yudic illaha warasuulah qofka alliya rasuulkiisa adeecaana faqad faaza fawsan cadiimaa liibaan weyn ayuu markaa liibaan markaa weligii ama wakiilkii siba akrinaya ama dee haddii uu markaa ijaabu kuwa yani qabuulku horeeyana isaga ayaa markaa akrinaya laakiin kan markaa weligii aqbalaya isaga wax yar oo kooban oo aan faasil lagu tirin karin ayuunbuu odhanayaa markaa khudbatulxaaja da sunnaha in khudbadaha iyo wax kastaba lagu bilaabo ay sunnaha tahay waa taas weyn markaas dee ruashaha hore iyo aayaadkaasiba ay ku jireen oo markaa qiimo weyn yacni ku fadhida waa kitaabkeena alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay waxyaalihii guurka hordhaca u noqonayey oo khidbadii iyo doonidii iyo khudbadihii la akhriyayey iyo ayaynu ka soo baxnay xukmu اlkhalwa biاlmakhduuba waاlikhtilaaط biha qabla اlcaqd xukunka ay leedahay la gaar noqosho gabadhii uu markaa ninku doonayay inuu guursa uu la gaar noqdo iyo ikhtilaad iyo isdhexgal caqdiga iyo meherka ka hor culimada kitaabkan saddexda ee diyaarisay waa culimo mucaasiriin ah oo xilliga nool waxay la socdaan dhallinyarada muslimiinta ee maanta khasulfikriga iyo dullaanka maskaxeed ku dhacay adduunyadan isku fuurantay ee bullaacadu ku soo fataheen waxyaalaha dhallinyarada ka dhex jira iyo khaladaadka dhacay in badan la socdaan saa daraaddeed baab kastoo aynu marayno waxyaalihii markaa qaladaad ama fasaad la geliyey ayay ka hadlaan markaa xuunka ay leedahay inuu ninkii gabadhii oo aan loo meherinin ay isla gaar noqdaan ama ay isdhexgalaan innagu inta badan ma lihin khidbadaa ma lihin innagu oo yacni ninkaa in la yidhaha waa khaatib oo gabadh buu doonay ama waa makhduub oo gabadhaa waa la doonay ma lihin beryihii hore ayaa doonanaan baa la odhan jirayoo ninkaa gabadh baa u doonan ama gabadhaasi nin bay u doonan tahay baa la odhan jiray laakiin iminka innaga dee markaa ay heshiiyaanba waxaa la odhanaya reerkii baa loo tegayaa isla markaabana meherkii baa la raacinayaa laakiin ilaa iminka carabuhu dee way leeyihiin oo marka u horraysa dee waa laysu tegaya marka laysla ogolaado waxaa laga yaabaa inay dee bilo ama sanadba wax ku dhowe ay ka soo wareegaan intaan la ogolaaday in lagu xidido kadib ayaa caqdigu dhacaya markaa dee waxay dhahen laqad shaaca wa xafiday oo wantashara faafay fii bacdi alawsaati almuslima qaybaha muslimiinta qaarkood qaybahaasoo markaa ama awsaadaasoo albaciidati ka fogaatay can ruuxi lislaami fi zawaaj ruuxdii islaamku iyo dhaqankii wanaagsanaa islaamku guurka u jideeyey dadka muslimiinta ee qaar ka fogaaday islaamka qaarkood waxaa dhexdooda ku faafay ana alkhaatiba ka khaatibahee gabadha doonaya bimujarad an yuclina khidbatah isla marka uu caddeeyo inuu gabadhaa doonayo ay u doonan tahay yabda-u wuxuu bilaabayaa bilikhtilaadi dhexgal bimakhduubatihi tii uu doonay uu dhex galo waalkhalwa bihaa iyo inuu la gaar noqdo muddaciyan isagoo sheeganaya annahu yafcalu daalika sidaa inuu samaynayo liyatacarafa akhlaaqahaa inuu barto akhlaaqdeeda wa dibaacahaa iyo dabeecooyinkeeda inuu barto daraaddeed buu sidaa u samaynaya intaan meher ku dhicin sidaa wuxuu samaynayaa walxaal wa isagoo muqtanicun ku qanacsan fii qaraarati nafsihi nafdiisa yacni gunteeda iyo go-aankeeda hoose annahu lan yastadiica inaanu karaynin an yakshifa inuu faydo min xaqiiqati akhlaaqiha shay-an xaqiiqadii akhlaaqdeeda isagoo ku qanacsan inaanu waxba ka faydi karaynin oo fatrada inaanu waxba ka ogaan karaynin ayuu haddana yacni khalwo iyo ikhtilaad iyo dhexgal iyo lagaarnasho samaynaya oo maxaanu markaa intaa yar aanu xaqiiqadeedii waxba uga faydi karaynin liannahu isagu in kaana yufakir huwa hadduu isagu ku fikirayo bian yadhara amaamaha inuu gabadhan horteeda ugu muuqdo tasanucan isku kellifid daraaddeed biannahu faarisu axlaamiha almashhuuda inuu yahay kii ay haweenay kastaa u dooranaysa inuu saygeeda iyo ninkeeda noqdo ee mashhuudka ahaye markaa la yaboohinayey faris alaxlaam iminka faris waa fardafuulihii axlaamna waa wixii lagu riyoonayey ee layidiranayey lamalawaalaya weeye laakiin marka farisuulaxlaam iminka luqada cusub marka laga hadlayo farisuulaxlaam marka la yidhaahdo waxaa labadaa erey ee isu idaafaysane wada jiro lagu magacaabaa ka ay u tamaniyaysa haweenay kastaa inuu ninkeeda noqdo iyo farisuulaxlaam la yidhaahdaa markaa wuxuu yacni wuxuu hadduu ku fikirayo isagu inuu horteeda isugu muujiyo isagoo isku kalifaya inuu yahay faarisu axlaamiha almanshuuda kii ay markaa tamaninaysay ku fikiraysay doonaysay inuu yahay hadduu isugu muujinayo fii karamihi xagga deeqdiisa wa tasaamuxii saamaxaaddiisa wa kiyaasatii caqlibad caqli badnaantiisa hadduu intaasoo dhan isagoo isku kalifayo isu muujinayo inuu yahay kii ugu deeqda badnaay ay rajaynaysay kii markaa ugu saamaxaadda iyo dabacsanaa kii markaa ugu caqliga badnaa inuu yahay mar hadduu isagoo isku kalifayo isu muujinayo fa inahaa hiya aydan ayaduna saasi leeg tatasanacu lahu waxay isugu kalifi ayaduna agara wax ka badan mimaa yatasanacu lahaa intuu isaguna isu kalifayey in ka badan bay isu kalibaysaa wa tuxaawilu waxay isku dayi an tufibahu inay fahansiiso annahaa hiya alfataat inay tahay inantii allatii rasamahaa ee uu ku sawirtuu ku qortay fii khayaalihi mala'waalkiisa riqatan xagga jireeca wa unuuhatan xagga dhadinaanta wa dawqan xagga dhadhanka wa adaban xagga aadaabta wa akhlaaqan xagga akhlaaqda wa suluukan xagga socodka yacni ayada lafdeedu waxay isu soo bandhigaysaa tii uu markaa maskaxda ku hayey ee uu markaa dhinac walba ka toosiyey ee hadday jireec iyo dabacsanaan tahay hadday dhadignimo iyo unuuho tahay hadday akhlaaq iyo adab tahay hadday suluuka tii uu doonaya maskaxda ugu jirtay inay tahay ayay muddada aya ayaro isu muujinaysaa macnaha waxay leeyihiin oy culimmadu ka hadlayaan oo aan wax bannaan ahayn dadka in badana ay sameeyaan muddadaa markay khidbada iyo dooniddu dhacdo waxay rag badani sameeyaan inay gabadhii la gaar noqdaan isdhex galaan israacaan isaga oo leh waxaan doonayaa inaan akhlaaqdeeda iyo dabeecadaheeda iyo dhaqankeeda ogaado marka uu sidaa samaynayo sidaa leeyahayna wuxuu ku qanacsan yahay inaanu arrintaa waxba ka gaadhayno akhlaaqdeedii dhaqankeedii muddadaa yar aanu ku ogaanaynin oo waayo labada qof markay fatradaa iyo xaaladdaa ku jiraan ee mid waliba ka kale uu doonayo rabana inuu shabakadiisa ku soo rido mid waliba wuxuu soo qaadanayaa akhlaaq iyo dhaqan ammaano ah oo toobalcaaro ah ninkii markaa wuxuu isu tusayaa inuu nin deeqsiye yahay nin saamaxaad badan oo furfuran inuu yahay nin caqli badan inuu yahay kadaalika iyadii waxay isu tusinaysaa dee tii markaa maskaxda ugu jirta inay tahay hadday markaa dee degenaan tahay hadday akhlaaq tahay hadday dhadignaan tahay hadday dabacsanaan tahay hadday hadal wanaagsanaan tahay hadhow marka la isguursan las la aqalgalo ayuunbaa tobalcaarihii iyo wixii ammaanada ahaa intay meesha ka baxaan ayuunba mid waliba shaksiyaddiisii la soo baxaya dam markaasaa la iskelayaa dabadna markaan waxba lagu gaari maata waxaan isdhexgalka noocaasahi waxa weeye waana mid shareecadii iyo diintii aanay bannaynin mid wax lagu gaadhayana ma aha weeye macnihiisu ina ikhtilaad alkhaadibi dhexgalka uu dhex gala kii khaadibka bilmakhtuuba wa khalwatahu wa ana khalwatahu ina ikhtilaad alkhaadibi bilmakhtuuba wa khalwatahu biha iyo la gaar noqoshadiisu qabla caqdi zawaaji intaanu guurku dhicin amrun xaraamun arrin xaaraana weeye laa yuqiru sharcu llaahi caza wajal ilaahay sharcigiisu aanu sugaynin walaa yardaa bihi raalina aanu ka noqonaynin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa yakhluwanna rajulun bimra'a yuu ku gaar noqon ilaa wa macaha du maxram iyadoo maxramkeedii uu la joogo mooyaane rawaahu albukhaari wa muslim ayaa xadiidkii wariyay can ibni cabaasin radia allahu canhuma waalkhadiibatu qabla alcaqdi gabadhaa aad doontayna meherka ka hor tuctabaru imra'atan ajnabiya ruux dumar oo ajnabi kaa aweeye oo dee xataa nin kale hadduu guurso waataynu soo sheegnay inuu ku dambaabo mooye caqdigu waa u qabanayaa waxay yidhahdeen culimmadu ina alfataata alcaaqila inanta caqliga lihi hiya alatii waata tamtanicu iska diidda can iduhuuri inay muuqato amaama khaatibihaa ninkaa doonaya hortiisa bacda an ra'ahaa intuu arkay dabadeed ru'yata alkhidba doonidii khidbada xataa yatimu alcaqdu intuu caqdigu ka dhammaanayo inanta caqliga leh ee dhowrsooni waxa weeye waa tadiidda ninkaa doonaya hortiisa inay ka muuqato intii u arkay dee aragtidii khidbada ee doonidda wejigaa iyo labadaa kaf markii hore intuu ka arkay dabadi ilaa caqdigu ka dhammaanayo gabadha caqliga leh ee toosanee diinta ilaalinaysa waa ta iska ilaalisa inay wax dam iyo shaqo damba isku yeeshaan lianna min alwaajibi calayha waxaa waajib ku ah waxaa ka mid a an tufakira fii mustaqbaliha mustaqbalkeeda inay ka fikirtay waxa soo socda wa taxsiba alxisaaba oo xisaabtana ay ugu xisaabtanto lilcawaaqibi waxyaalaha cidhibta dambe allatii yumkin an tuwaajihaha ee ay suurtagalka tahay inay waajahdo wa tufakira ay ka fikirto bianna hada alkhaatib kan khaatibkaah idaa fasakha khidbatahu lahaa khidbadiisii hadduu fasaquu ka baxo falan yataqadama shaabun aakharu nin dhalinyaroo kale likhidbatiha doonideeda usoo bixi maayo walxaal huwa yaclamu isoo og calaaqataha xidhiirkay bikhaatibiha saabiq ay la lahayd waxay leeyihiin culimmadu haweeneyda waxa waajib ku ama inanta inay mustaqbalkeeda ka fikirto inay wax walba ku xisaabtanto cidhibta dambe ay eegto oo laga yaabo inay ka hor timaado oo ay ka fikirto ninkan ilayma u mehersanine haddii uu maantaba ka baxo oo khidbadeedii uu ka noqday intay isdhex galeen dabadeed nin dhallinyaraha oo dambe oo u soo baxayaa ma jiro isagoo xidhiirkay la lahayd war miyaanay ahayn bu odhayaa tii kii hore iska wadwadan jiray tii markaa meel walba u raaci jirtay miyaanay ahayn yacni mid dambe usoo bixi maya halkaasaa markaa mustaqbalkii ruuxa dumari uu ku dhimanaya uu ku madoobaanaya dee haddana waxyaalo kalaa soo baxayoo dee waa tan iminka waxyaalahan socialka la yidhaahdee markaa wasaa'il tawaasul ijtimaaciga ay ku xidhiiraan ayaa imika batay dee waadigaa arkaya yacni sawirkaaga ii soo dirbo odhanaya bal hadday intan wejiga iyo gacmaha u ahaan lahaydba waxbaabay ahaan layde dee intaa wax ka badan bay ka codsanayaan dabeetana waa lagu keli wayna aragna dee imika qayladooda maqlayna yacni dumar iyagoo markaa murxa ama iyagoo naasahoodii muuqdaan yacni la soo saaray dabeetay sawirkeediio noocaasa intay dirtay dabeetana uu ninkii si alla uu leeyahay wax alla waxaan doona wayna samaysaa haddii kale markaa ummaddaan usoo bandhigayaayo markaa mustaqbalkeedii sidaasoo markaa ruuxii dumar ahaa uu ku baaba'aya markaa aada iyo laxaad hay iskaga jiraan bahalahaas lagu xidhiidhayaana waa kaymo ay bahalaha waraabaha iyo guduudanaha iyo dawaca iyo balaadi habar dugaaqoo dhammi uu ku jiray aada iyo laxaad dumarku ay iskaga jiraan ama idaa tama alcaqdu caqdigu hadduu dhammaystirmo faqad xallat alkhalwatu waalkhulda isla gaar noqoshiyo ee isdhexgelidiba way xalaaloobeen mar haddii beherkii dhaco liannahaa asbaxa zawjatan lahu xaas bay u noqotay yaraa minhaa wuxuu ka arki wa taraa minhu waxay ka arki maa badaa lahum wax alla wuxuu muuqda way iska arki karaan markaa min gayri ismin walaa xaraj iyadoon dembi iyo cidhiidhitoona jirin arkaanu caqdi nikaaxi watacriif bikulli rugnin wa bayaani shuruudihi halkan waxay culimmadu inooga hadlayaan arkaanu caqdi nikaax tiirarka uu leeyahay guurka xidhidiisu iyo caqdigiisu watacriif bikulli rugni iyo rugni iyo tiir kasta in la erey bixiyo oo la qeexo wuxuu yahay wa bayaani shuruudihi iyo shuruudiisa oo la caddeeyo watacrii arkaanu nikaaxi arkaanu caqdi nikaax watacriifu bikulli rugni wa bayaanu shuruudihi iyo shuruuddiisa oo la caddeeyo linikaaxi arkaanu lkhamsa guurku waxa uu leeyahay tiirar shana wa hiya shantaasina waa siiqatun waa siiqadii iyo dhawaqii iyo hadalkii labada qof la isugu guurinayay wa zawjatun haweenaydii la guurinayay wa zawju ninkii wax guursanayay wa weliyun weligii gabadha ee gurinayay wa shaahidaani iyo laba markhaati waa shantaa shantaasina mid waliba shuruud buu leeyahay shuruuddaa waxoogay bay inooga tilmaami doonaan kutubihii hore markaynu dhigaynayna waxaa jiray shuruudda inaan soo ururiyey shuruuddaasi waxay noqonaysaa markaa afar iyo konton shardi ayay shantaa ay shantaa rugn yeelanayaan waxaanan idiin soo dhigay gruubka ay dhallinyaradan dariska ku xidhan ay leeyihiin ayaan idiin soo dhigay maktabatu liimaanna waan idiin dhigi doonaa insha allahu tacaala si aa uga qaadataanoo aa shuruudda a u qaybtaan marka arugnu alawalu rugniga hore asiiqa waa siiqo waase waa dhawaaqii caqdiga hiya aliijaabu siiqaduna waa iijaab iyo guurintii min waliyi zawjati zawjada weligeeda ka ahaaday ka qowlihi zawajtuka waan kuu guuriyey aw ankaxtuka ibnatii inantaydaan kuu guuriyey taa waxaa la dhahay iijaabo waa guurintii waalqabuul min azawj iyo aqbalidda ninkii guursanaya xaggiisa ka ahaatay ka qowlihi tasawajtu waan guursaday ow nakaxtu ibnataka inantaadii waan guursaday wa yasixu waxaa ansaxayaa taqadumu taqadumu lafdi zawji zawjka iyo ninka lafdigiisu inuu calaa lafdilweliyi ka hormaro lianna taqaduma hormar wa ta'ahura iyo dibdhig sawaa'un waa isku mid fii ifaadati almaqsuudi maqsuudka iyo ujeeddada leeyahay faa'iideynteeda waxay leeyahay culimmadu rugniga u horreeya koowaad waxa weeye siiqada siiqadana waxa isweydaarsanaya weliga ama wakiilkiisa weliga khaaska ama weliga caamkaa ama wakiilkooda iyo ninkii wax guursanayay ama wakiilkiisa markaa iijaab iyo qabuul weeyaanoo iijaabku waa xagga inanta weligii ka socdo ilaa waan kuu guuriye waan kuu nikax amaan kuu guuriye inantaydii ama walaashay ama gabadha aan weliga wahay qabuul mina zawjna waxa weeye waan guursaday waan aqbalay guurkeeda ayada meherka waynu arki doonaayo haddii dee meher lagu heshiiyeyna dee waa in la sheegay odha meher intaa lig baan kuu guuriye haddaan markaa meherka aan lagu heshiinina waa la iska dibdhigi karaayo meherka in lagu magacaabo caqdiga isa waxba shardima waynu arki doonaa waxay leeyihin culimmadu waxa bannaan in lafdiga zawjku uu horreeyo iminka waxaa horreeyey weliga ama wakiilkiisi baa horreeyey laakiin waxaa horrayn karaa lafdiga zawjkaa horrayn kara oo siduu noqonaya zawijnii ama ankixnii ibnataka ama gabadhanaad weliga u tahy ii guuri deetana wuxuu odhanayaa zawajtuka ibnati waan kuu guuriyey ama waan kuu nikaxiyey ba odhanaya waxaa hormaray markaa iminka lafdigii zawjkaa hormaroo lafdigii weliga ka hormaray dhib maray alxikmatu min tashriic min tashriici siiqa xikmadda iyo ujeeddada laga leeyahay siiqada jidaynteeda waxay dhahan walxikmatu ujeeddada laga leeyahay siiqadan iyo dhawaqan in la isweydaarsado hiya waxa weeye annahu laa lamaa kaana markuu ahaaday caqdu zawaaji caqdigan guurku min alcuquudi maruu ahaaday cuquuddii iyo heshiisyadii allatii taasoo laabudda fiiha laga maarmaanka u ah min rida alcaaqidayni labadan qof ee wada gelaya inay raalli yihiin markuu ahaaday waridaana amrun khafiyun weeye oo laa yuطalacu calayh aan la daalacan karaynine ayuu ictabara asharcu sharcigu wuxuu ictibaariyey asiiqata siiqada wahiya alijaabu waalqabuulu daliilan daahiran wuxuu ictibaariyey daliil muuqda cala aridaa raalli noqoshada fii nafsi kullin mid kasta nafdiisa ku sugan oo min alcaaqidayni labadan qof ee caqdigan wadagelaya waxay leeyihiin maxaa looga baahan yahay siiqadana waan kuu guuriyey inantaa weliga u ahaa iyo waan ka aqbalay maxaa looga baahday waxaa looga baahday bay leeyihiin caqdigan guurku waxa uu ka mid yahay cuquudda laga maarmaanka u ah inay labadan qof ee wadagelaya ay raalli ku yihiin oo ninkii uu raalli ku yahay oo haweenaydiiyo weligeedii raalli ku yihiin haddaba raalli noqoshada inuu ninkani raalli yahay iyo inuu haweenaydan iyo weligeeda ay raalli yihiin waa arrin qarsoon oo aan la daalacan karayn oo la ogaan karaynin si arrintaa raalli noqoshaha qarsoon en la daalacan karayna sharciguna ictibaariyey loo helo ayaa waxaa daliil looga dhigay raalli ahaanshahaan labadoodaba naftooda ku sugan hadalkan ka soo baxay oo markuu weligii yidhaahdo waxaan kuu guuriyey inantii aan weliga u ahaa waxay tusinaysaa isaga iyo inantaasiba inay raalli yihiin markuu yidhaahdo kii kalena waan aqbalo waan guursay waxay tusinaysaa inuu raalli ka yahay isna laakiin haddii la is-eegeego una inta la is-eegeego un la kala dhaqaaqo dee in markaa la kala raalli yahay iyo in kale la garan maayo shuruudu siiqa shuruudda haddaba ay siiqadu leedahay shuruudda siiqadu waa saddex iyo toban shardi laakiin culimmadu lix ka mida ayay inoo sheegayaan saddex iyo tobankuna waxay ku qoran yihiin qoraalka aan idiin soo gudbiyey alif ama waaxid an takuuna bilafdi taswiiji aw ilinkaax waa inay siiqadu noqoto labadaa erey ee taswiij iyo inkaax xagga luqada carbeed waa inay labada lafdi u noqotaa wama shtuqa minhumaa iyo wixii laga soo ishtiqaaqday ee laga soo dhambashay kazawajtuka wa ankaxtuka wa qabiltu taswiijaha baan aqbalay oo qabiltu nikaaxahaa ayaan aqbalay waxay leeyihiin culimmadu ereyga lagu guurinayo ee iijaabka lagu odhanayo iyo ka lagu aqbalaya waa inay labadaa erey ee carbeed ee taswiij iyo inkaax iyo wixii labadaa laga soo dhambashay uun waa inay noqdaan lafdi kale kuma ansaxayo wa inama shturita lafdu taswiij aw inkaax waxaa loo shardiyey iyo wama shtuqa minhuma wixii laga soo dhambashay liannahumaa lafdaani mawduucaani waa labada lafdi ama labada erey ee loo dejiyey fi luqati wa sharci xagga luqada carbeed iyo sharcigaba lidalaalati inay tusiyaan calaa caqdi zawaaj waa labada erey ee loo dejiyey xagga luqada carbeed iyo xagga sharcigaba inay caqdi zawaajku tusiyaan waa taswiij iyo inkaax iyo wixii laga soo ishtiqaaqday wa huma almustacmalaani waana labada lagu isticmaalay fii nusuusi alqur'aani wasuna nusuusta qur'aanka iyo sunnahana waa labada lagu isticmaalay fafi lqur'aani qaala allahu tacaala fankixuu maa taaba lakum min annisaai mahna wa hulaasa wa rubac guursada kuwa idiin xalaal noqday ee dumarka ah laba iyo saddex iyo afar laba laba saddex saddex afar afar fankixu baa dhacday wa qaala tacaala ilahi wuxuuhi falamaa qadaa zaydun minhaa wataran haweenaydaa zaynaba markii uu ka gutay zayd ibnu xaarisa xaajadiisii zawaajnaaka waa kuu guurinay lafdi zawaaj baa la isticmaalay likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun si aanu mu'miniinta korkooda xaraj iyo culiryaan u harin fii aswaaji adciyahum kuwaa sheeganaya loogu yeelayo guur dumarkooda guursigiisa wadaran xaaja walam tablaqu raqbatun fiiha xaajo maruu ka guteen jacayl ugu hadhin adciyaahim aladiina dacow kuwa sheegtay annahu abnaa'uhum inay yihiin wahum laysuu kadalika sidaan aan ahayn wa fi sunnati qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wuxu uhi yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa'ata ka awooda qarashkii guurka falyataزawaj ha guursado undur daliila mashruuciyati nikaax ayaynu ku soo marray sidaa waxa qaba in labadaa erey keliya unu guurku ku guntamayo shaaficiyadii xanaabiladaa qaba maalikiyada iyo xanafiyadu waxay qabaan inuu ku guntamayu ku xidhmayo guurku lafdi kasta oo ta'biid iyo joogtayn tusinaya marka laakiin la raaciyo weeye sadaaq iyo meher oo waa maxay mallagtuka waan ku milkisiiyey bikada intaasaan kugu milkisiiyey way noqonaysaa makantuka bikada intaasaan kugu makamiyey wahabtuka bikada intaasaan kuugu hibeeyey ereyadaas mar haddii sadaaq la raaciyo wuu noqonayaa bay yidhahdeen culimmada qaarkood baa waxay qabaan oo ay yidhaahdeen yasixu wayancaqidu annikaaxu bikulli lafdin yacuduha annaasu nikaaxan wuxuu ku ansaxaya oo ku xidhmaya wax alliyaaliyo wixii dadku ay guur ku tiriyaan biayi lafdi kaara erey alliyaaliyo ereygii kastaba ha la adeegsadee wixii curfiga iyo dhaqanka ummadda meesha u ah nikaaxa ay ku tirinayaan baa u noqonaya ee inkaax iyo taswiij midnaba lama shardiyo ereyadan yacni xadiidkii saxiixa ee gabadhii nafdeeda usoo hibaysay faqad mallagtukahaa faqad makantukahaa ayaa ku soo arooray inkastoo ibnu daqiiq alciid iyo rag badan ay leeyihiin dee waa waa waaqico keli ah markaa tarjiix ka maarmi mayse mar hadday waaqico keliya tahay itnain atasriixu ka labaad waxa weeye atasriixu caddayn bilafdi zawaaji aw inikaaxi fi اlijaabi wa fi اlqabuul waa caddayn lafdiga zawaaj ama nikaax iijaabkii qabuulka labadaba weynay ku cad yihiin halkaa qalad badan baa ka dhaca falow qaala alwaliyu hadduu yidhaha zawajtuka ibnatii baan kuu guuriyey faqaala suu yidhaha qabiltu waan aqbalay lam yancaqid inikaaxu guurkaas ma xidhmin waa waxaynu samaynaynay walow qaala zawju hadduu leeya zawijnii ibnataka inantaada ii guuri faqaala alwaliyu la qabiltu waan aqbalay lam yancaqid inikaaxu aydaa guurkii ma guntamin liannahumaa lam yusarixaa bilafdi zawaaji aw inikaaxi middan bay caddaynin waxaa la rabaa inuu ninku markuu yidhahdo zawajtuga ibnati ayaan kuu guuriyey inuu yidhahdo qabiltu zawaaja ibnatiga ama zawaaja ama zawaaja fulaana waan aqbalay guurka hiblaayo waan aqbalay guurka inantaada laakiin qabiltu waan aqbalay keliya waxay leeyihiin labadaba waxaa la rabay inuu xaggana nikaax iyo taswiijka ay ka jiraan xaggan qabuulkana labadiba in inay ka jiraan midkood baa la rabay markaa dhinacan kama jiro ama wuxu uhi zawijni ibnataka iyo guuri inantaada markaasaa faqaalula qabiltu waan aqbalay lam yancaqid nikaaxoodan ma guntaabayo liannahu waxay ahayd inuu haddee zawajtu kaha waan kuu guuriyey ayay ahayd inuu yidhaahdo ama qabiltu taswiija laka yacni inaan kuu guuriyo waan aqbalay caqdu nikaaxi bikayri alcarabiya guurka in lagu xidho waxaan carabi ahayn wa yasixu waxaa ansaxaya caqdunikaaxi guurka in lagu xidho biluqaati alcajamiya luqooyinka aan carabiga ahayn wa hiya maa cadda luqa alcarabiya luqada carbeed wixii ka soo hadhay oo dhammi luqa cajamiya bay xisaabsantay waa lagu xidhi karaa falow wujida aliijaabu walqabuulu haddii la helo biluqatin cajamiyatin luqa cajamiya saxa caqdunikaaxi guurka nikaaxu wuu ansaxayaa oo dee waan kuu guuriyey baynu inagu nidhaha inantaasagune kii kale wuxuu dhaha waan guursaday ama waan kaa aqbalay dee zawajiga nikaxtuka mid daba ma aha waa laakiin waa tarjamadoodii wuu ansaxayaa walow kaana zawju wa weliyu zawjati yacrifani luqa alcarabiya zawjka iyo weliga zawjadu luqada carbeedba ha garanayaane iyagoo garanaya hadday luqa cajamiya ay u noqdaan markhaatiyaduna ay garanayaan luqada wuu ansaxayaa ictibaaran bilmacnaa macnaha ayaa la ictibaarinayaa lianna lafda zawaaji aw inikaaxi labadaasoo sidaba loo yidhaahdo laa yatacallaqu bihi icjaazu wax icjaazi kuma tacalluqo faktufiya bitarjamatiha tarjamadoodii baa lagu kaaftamay iminka faatixadoo kale iyo takbiiratulixraamka iyo dee icjaaz baa ku tacalluqo waa in sidoodaa loo yidhahdo lama turjuman karo halkaa uu leeyahy walow kaana zawju wa weli zawjad yacrifaani luqa alcarabiya khilaaf meesha ku jira ayuu ku ishaarayaayoo uu tilmaamayaa markaas inay sani xoog badan tahay oo waxau ahaa ereygii minhaajku wuxuu ahaa wayasixu bilcajamiyati fi lasaxi cajamiye wuu ku ansaxayaa fi lasaxi haddaan qabanno marka khilaaf baa ku jira weliba xoog leh oo muqaabilka ka hor jeedaana wuxuu leeyahay laa yasixu ictibaaran bilafdi lwaaridi ma ansaxayo haddii luqo markaa labadii qof iyagoo markaa luqaan carabi ahayn la isugu guriyo ma ansaxayo lafdigii soo arooray baa lagu kaafdoomaya fayajibu asabru ilaa an yatacallamahu waa in la sabraa intuu ka baranayo way weligana la soo baraa nin kale la baraa maalmaba ha qaadatee inta siiqada la barayo la soo qaybsiinayo waa inaan guurkii dhicin ilaa hadan xad baa khilaafku markaa gaarsiiya caqdu nikaaxi bialfaadi alkinaaya hadalkaasi waa hadal xogay isku xidhan laakiin waxa laga maarmaana hadda runtii dad fara badan oo yacni guurka samaynaya ayagoo aan garanaynin arkaanu nikaax way mise haddii la iska daa shuruuddeeda afar iyo kontonkaahe ayay guur samaynayaan in badan oo maanta wax caqdinaya wax meerinaya ayaan qaabkay wax u meherinayaan aanay saxsanayn qaabkay wax u meerinayaan aanay saxsanayn salaadeed in la iska hubiyo oo dadkii hawshaa u banbaxayaana ay aqoonteeda yeeshaanay markaa baabu nikaax iyo arkaanu nikaax iyo shuruudda ay leedahay ay si fiican uga bogtaan ayaa wanaagsan haddaanay garanayninna dee inaanay markaa halkaa isu taagin oonay dadka lugoynin ayaa wanaagsan darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam